أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona dhegaystayaal waxaa ka mid ah xiisad siyaasadeed oo ka dhex taagan dalalka geeska afrika iyo eritreya oo ciirisay safiirkii suudaan haddaba barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan loolannada xooggan iyo siyaasadaha iska soo horjeeda ee ka jira geeska afrika qodobada kale waxaa ka mid ah muxuu yahay barnaamijka cusub ee ay soo kordhisay idaacadda islaamiga ah ee andalus maxaase diiradda lagu saari doonaa faa'iido ceenkee ah yuuse bulshada u leeyahay waraysi ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan sidoo kale faafreebka caawa waxaan ku soo gudbin doonnaa qaraxay ku halaagsameen tiro ka mida maleeshiyaadka maraykanka hoostaga ee danab kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay duleedka cabdalla biroole iyo madaafiic lagu garaacay xerada murtadiinta ee buulogaduud qodobadeenna kale waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo laga soo saaray bayaan ku xusan qodobo dhowr ah oo la isku afgartay oo ku soo dhammaaday deegaanno ka tirsan wilaayada mudug beesha madarkicis hiraab oo isku dhaarsaday difaaca shareecada islaamka iyo inaan xaggooda islaamka looga soo dhicin heshiisiin dhexdooda ah iyo arrimo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kelimaad kala duwan oo gebagabadii kulankaasi ballaaran laga jeediyey sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo ففريبكا وراركا فينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر فينا ضياء وانثر الأخلاق waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada faafreebka wararka oo sida hordhaciisaba aad ku maqlayseen caaw waannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkana waxaannu ku daafuri doonnaa maalmahan idaacadda islaamiga ah ee andalus waxay baahinaysay goosgoos ku aadan barnaamij cusub oo idaacaddu ay soo kordhisay ee caawa waxaa faafreebka igala qaybgeli doona cabdulfataax xabo muxsen haye cabdulfataax muxuu yahay barnaamijkaasi aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal waa qayb ka mid ah ballanqaadyadii andalus ay horey ugu samaysay ee dhegaystayaasheedii oo ah in sannadkan cusub ee kun afar boqol lix iyo afartan ay soo gudbin doonto taqaariir iyo barnaamijyo cusub ee barnaamijka hadda goosgooskiisa la baahiyey faysalow waa barnaamij arrimaha bulshada ka hadlaya ee gaar ahaan wuxuu tarkiisinayaa ama diiradda saarayaa ee jaanibka iqtisaadka ama dhaqaalaha ma ahan faysalow mid ku koobnaan doono barnaamijkan waaqica aan maanta nool nahay iyo sida uu dhaqaaluhu maanta yahay ee wuxuu sidoo kale milicsan doonaa ee nidaamkii dhaqandhaqaale ee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu u dejiyey ee dowladdii ugu horreysay ee islaamka ee madiina ka soo hanaqaaday ee wuxuuna soo bandhigi doonaa ee cilaaqaadka ka dhexeeya islaamka iyo dhaqaalaha ee barnaamijka faysalo wuxuu soo gudbin doonaa ee horumarkii uu sameeyey ee dhaqaalaha islaamiga ah iyo cusuurtii dahabiga ahayd ee muslimiinta soo martay wuxuu kaloo barnaamijku soo bandhigi doonaa ee hoobashadii ku timid ee dhaqaalaha muslimiinta iyo sababtii ka dambeysay sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegi doonaa ee cilaaqaadka ka dhexeeya ee duulaanada lagu soo qaaday caalamka islaamka iyo damaca dhaqaalaboobka ee riixaya duulaanadaasi caskariga ah ee kadib faysalow barnaamijku wuxuu u soo daadegi doonaa ee waaqica maanta iyo halka uu marayo dhaqaalaha dunida iyo sida hanaanka dhaqaale ee dunidan uu gacanta ugu galay ee qolo gaar ah wuxuu kaloo barnaamijku milcisan doonaa waxaa sababay in qofka hodanka ah ee maanta dunida jooga uu sii hodmo kii saboolka ahaana uu sii faqiirayo iyadoo weliba kuwa qaniga ah ay doonayaan faysalow in ay sii haystaan ee hoggaanka dhaqaalaha dadkii fuqarada ahaana ay ku sii hayaan ee xindaabka faqriga ee wuxuu barnaamijku sidoo kale eegi doonaa waxa loo yaqaano cawlamatul iqtisaad iyo sida ugu habboon ee looga xoroobi karo waa maasan tahay cabdulfataax maxay tahay sababta andalus ay u dooratay mawduucan maxaase idinku dhaliyey sababta xilligan loogu soo beegaysa maxay tahay barnaamijkan faysalow waxa uu nagu dhashay markii aan diyaarinaynay ee deen cafinta iyo waxay yihiin i m f iyo bangiga adduunka iyo sida ay u shaqeeyaan hay-adahaasi marka ayay dad badan oo dhegaystayaasha ka mid ah naga codsadeen in aan soo diyaarinno warbixinno ee dhaqaalaha ka hadlaya sidoo kale waxaad la socotaa faysalow markii aan baahinay warbixinadii ka hadlayey arrimaha suuqa dhaqaalaha ee bulshada bariga africa ayay haddana mar kale dhegaystayaashu noo soo gudbiyeen talo ah in mawaadicda dhaqaalaha ee lasoo badiyo kolkaas ayuu horta nagu dhashay ee barnaamijkan kadibna waxaan isla garanay in mowduucaasi uu yahay mid guda ballaaran sidaa darteedna waxaan isla qaadanay in laga dhigo barnaamij toddobaadle ah oo toddobaad walbana lagu soo qaadan doono mowduuc dhaqaalaha la xiriira maadaama aan looga kaaftoomi karin warbixinada dhaqaalaha in lagu soo gudbiyo warbixin ama taqhriir ee lagu soo qaadanayo gudaha barnaamijyada maalinlaha ah ee sida joogtada uga baxa idaacadda islaamiga ah ee andalus sidaa darteed annagoo ka jawaabayna dalabka dhegaystayaasheenna sidoo kalena ku dadaalayna inaan kobcino wacyiga dhaqaale ee ummaddeenna ayaan barnaamijkan u soo kordhinay ee dhegaystayaasheenna aad baad u mahadsan tahay cabdulfitaax ee ugu dambayntii barnaamijkan sahanka dhaqaale goormo ayuu soo geli doonaa hadduu alle idmo mar kale aad baad u mahadsan tahay faysal barnaamijka sahanka dhaqaalaha sidaan horay u sheegnay goosgooskana ee lagu baahiyey waa barnaamij toddobaadle ah waxa uuna soo geli doonaa maalinta jimcaha saacaddu markay tahay tobanka iyo barka galabnimo wuxuuna socon doonaa ilaa koob iyo tobanka galabnimo aad ayuu u mahadsan yahay walaalkeenna cabdulfataax abuumuxsin ayuu kaasi ahaa barnaamijkan sahanka dhaqaalaha rogaal celintiisana dhegaystayaasheennu waxay maqli karaan insha allahu tacaala laba saac oo habeennimo waa hagaaga dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadal haynta warbaahinta halkan waxaa ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka waxaa barta caawa lagu faafiyey xogta weerar qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta ee maraykanku tababaray ee danab kaasi oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo dhimashadu waa shan askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa saddex kale gaariga cabdibilaha ahaana gebi ahaantiisa wuu burburay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe ee maanta madaafiic ku garaaceen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka buulegaduud ee duleedka magaalada kismaayo dhaawacu waa shan askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa barta alkataayb ay ku leedahay aaladda telegaraamka waxay barta maanta faafisay muuqaal uu soo saaray kataayib al khabaariya kaasi oo lagu soo bandhigay weerar lagu qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka miido ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan dalalka geeska afrika iyo eritereya oo ceerisay safiirkii suudan xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada asmara ay wararku sheegayaan inay ceyrisay safiirkii suudan u fadhiyey eritereya wargeyska asharq oo laga leeyahay dalka qatar ayaa baahiyey xogta ah in khaalid cabaas oo ah safiirka suudan ee asmara loo qabtay in uu eritereya kaga baxo muddo ku siman toddobaatan iyo laba saacadood eritereya ayaa maalintii shalay ahayd dalkeeda ka mamnuucday diyaaradda xabashida ee ethoobiyan airline taasi oo ay ku eedeeyeen inaanay ka soo bixin adeegyadii ay mas-uulka ka ahayd waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa wiil soomaali ah oo lagu dilay dalka holand wiilkan soomaaliga ah oo soddon jir ah ayaa lagu dilay magaalada laahay sida ay sheegeen booliska dalkaasi wiilkan soomaaliga ah ayaa lagu dilay garaacis waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa abiy axmed oo sheegay suurtagalnimada dagaal ka dhana t b l f ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya abiy axmed oo dhowaan kulan gaar ah la yeeshay xisbiyada siyaasadda ee dalkiisa ayaa sheegay in haddii xisbiga loo soo gaabiyo t b l f ee tigreega uusan iska diiwaangelin guddiga doorashada qaran ee itoobiya n e b e aan loo ogolaan doonin in uu ka qayb galo doorashada toddobaad ee qarankiisa ra-iisul wasaaraha xabashida abiy axmed ayaa hogaamiyayaasha xisbiyada ee uu la kulmay ee mucaaradka ah u sheegay inay u muuqdaan saansaanta dagaal kale oo ka qarxa gobolka tigrey taasina ay sabab u tahay inaysan iska diiwaan gelin guddiga doorashada guud ee itoobiya waxay tani kusoo beegmaysaa xili t b l f aysan weli iska diiwaan gelin n e b e taasi beddelkeedana ay dhowaan shaacisay inaysan hubka dhigi doonin intaba aysan hubka dhigi samayn ismaamulada qaar sidoo kalena aan gobolka laga saarin ciidanka milatariga itoobiya iyo kuwa eritereya aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay een waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ka dhaliyey muuqaalkii ay faafisay kataiba lekhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigay weerarkii ciidamada mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen saldhigii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka miido muuqaalka ayaa ku baahay mareegaha kala duwan ee internetka halkaasi oo ay ka daawadeen dadiyo badan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن waa tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socda qodobo kale oo uu ka mid yahay kulan ballaaran oo ku soo dhammaaday wilaayada mudug balse markan waxaan soo gudbin doonnaa xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb ayaa halkan ka soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad n haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda khaza duqaymaha ayaa ah kuwa joogto ah weli saacadihii lasoo dhaafina waxay diyaaradaha cadowga ay duqeeyeen xaafado kala duwan oo ku yaalla qidaaca waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in shuhadada afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay ay gaarayaan ilaa soddon ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol afartan iyo lix kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa soddon iyo sagaal kun boqol toddobaatan iyo shan halka dhaawacyaduna ay yihiin sagaashan kun afar boqol iyo saddex ruux halka haddii aan kaga gudubno cudwaanka yuhuudda ee ka dhankaa dadka shacabka ah dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin iyagana waxa ay fuliyeen howlgallo ay ku beegsadeen cadowga mid ka mid ah howlgalladaas waxa uu ka dhacay mandiqada loo yaqaano azanah ee dhacda magaalada khaanyunis ee koonfurta qidaaca wuxuuna ahaa mid qanaas ah oo lagu beegsaday askari yahuud ah sidoo kale ciidamo yahuud ah oo isku dayiyey inay soo galaan nafaqyada kooxaha muqaawamada ayaa weeraro qaraxyo ah lagula beegsaday khasaare lixaad leh ayaana gaaray indhanka kale faysal oo kooxaha muqaawamada filistiin ayaa faafiyey muuqaal lagu soo bandhigay weerar lagu beegsaday askar ka tirsan ciidanka sahaynada kaasoo ka dhacay dhulka daanda galbeed xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan uga bixin aad ayuu u mahadsan yahay suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa markanna wilaayada mudug kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen beelaha madarkicis hiraab ee habargedir ayaa ka dhacay magaalada jowle ee xarunta wilaayada mudug kaas oo ay uga arrinsanayeen koryeelidda kitaabka allaah iyo mideynta beesha habargedir sidoo kaletana waxaa kulankaasi lagu xaliyey waxyaabihii dhexdooda ahaa iyadoo ugu dambaynna odayaasha dhaqanka iyo waxgaradku ay kulankaasi ka soo saareen bayaan uu ku xusan yahay qodobo dhowr ah oo ay ugu weyn tahay in beesha ay si midnimaha ku difaaci doonto shareecada islaamka iyo deegaanadeeda haddaba ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonnaa bayaankii kulankaasi ka soo baxay waxaana madasha ka akhriyey naqiib cali maxamuud maalin bismi illaahi araxmaan araxiim ujeeddo shir wada tashi ah oo u dhaxeeyey beesha madarkicis hiraab shirkaas oo socday muddo laba maalmood ah kana dhacay degmada jowle waxaana looga arrinsanayey koryeelidda kitaabka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka wadahadal dheer kadib waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda number kow xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka nambarka labaad difaaca diinta dalka iyo dadka nambarka saddexaad waxaan caddaynaynaa inaan beri ka nahay isbahaysiga saliibiga ah iyo murtadiinta ee duulaanka ku soo qaaday dhulka wilaayadu ee lagu maamulo shareecada islaamka nambarka afraad waxaan diyaar u nahay inaan la garab istaagno shareecada islaamka naf iyo maal nambarka shanaad waxaan cambaaraynaynaa dagaalbeeleedyada ka socda wilaayada mudug qayb ka mid ah nambarka lixaad waxaan ugu baaqaynaa beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolka in ay u soo xugun tagaan shareecada islaamka nambarka toddobaad waxaan ugu baaqaynaa ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed gaar ahaan beesha habargidir ee dega gobolada kala duwan inay qeyb ka noqdaan difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan baaq toobadkeen ah u diraynaa dhallinyarada soomaaliyeed ku halaagsamaysa la dagaalanka shareecada islaamka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda beesha madarkicis nambarka sagaalaad waxaan si buuxda uga soo horjeednaa boobka iyo xaraashka hantida ummadda soomaaliyeed ee ay ku lug leeyihiin madaxda murtadiinta iyo wadamada shisheeye iyo hay-adaha gaalada ah nambarka tobnaad waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed inay ku midoobaan kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kahiira wasubxaana allahi bukratan waasila qodobadaas ayaa ka soo baxay shir murtiyeedkii ay wadaagtay beesha madarkicis oo socday muddo laba maalmooda waxaana naga go-aana inaan dhaqan gelino bunuudan iyo qodobadan beeshuna waxay qaadatay wamaa aataakum rasuula fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu waa tahay markana waxaan gudageli doonnaa kelimaadkii kala duwanaa ee kulankaasi laga jeediyey ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimaadka kooban oo shirkaasi ay ka jeediyeen qaar ka mid a nuqabada ugu horrayn waxaad maqli doontaan codka naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow waxaa xiigi doona naqiib cali siciid axmed rooble
haddaan nahay beesha madarkicis hiraab ama loo yaqaano habargidir walaalayaal waxaan beri ka nahay hadday xildhibaan leeyihiin hadday wasiirre yihiin hadday askar yihiin haddii ay bahalka la yidhaha shaqaalo hoose yihiin waxaa dowladda ridadaa ku jira ee madarkicis raab sheegta nama matelaan shaqo kuma lihin beriyaan ka qaadannay ismana soo galno haddaysan kitaabka ilaahay u soo laaban sidaasaan cod dheer ku leenahay annaga waxaan diyaar u nahay ku dhaqanka shareecada islaamka difaacidda diinta dalka dadka ayaan diyaar u nahay waxaan ka soo horjeednaa xaraashka badaha la xaraashanaayo dhulka la xaraashanaayo dadka la xaraashanaayo ayaan ka soo horjeednaa raallina kuma nihin mana ku noqon doonno haddaan nahay beesha madarkicis raab ama loo yaqaano habargidir ee gobolka mudug cod dheeraan baaq dheeraan ku jeedinaynaa waxaad ogtihiin walaalayaal qabuurihii iyo dadkii masaakiinta ah berimageydada ahaa iyo dadkii waxmaysatada ahaa baldooshaa la geliyey meel kastaa cagafcagaf la geliyey meel kastaa la dhibaateeyey waa hooyooyinkeen waa walaalaheen waa dadkii maatada ahaa ee dadk beeshaan ka soo jeeday waxaa lagu barakiciyey muqdisho waxaad kaloo og tihiin shirkii ka dhaca ankara dekedda baasha la yidhaahdo hobyana la siiyo etoobiya dadka noocaasa annagu waxaan ka nahay beri aan ka nahay allahu akbar allahu akbar xabaddaa naga dhexayda xinjirtoodaan bannaysanaynaa ilaahayaan ugu dhowaanaynaa raallina ma ka noqon doonno in dalkeenna dadkeenna diinkeenna la dhibaateeyo wax raalliya ma ka noqon doonno haddaan nahay beesha habargidir insha allahu tacaalaa ficilkeediina waa la imaan doonnaa gobordhow oon dheerayn insha allahu tacaala waa la imaanaynaa gacanteennaan ku suulinaynaa wixii xun wixii fiicanna waa ku qaadanaynaa insha allahu tacaala allahu akbar
kuwa ku jira dowladda ridada ah ee maanta askarta u ah waxaan leenahay caadaad ku baaba'deen waxaad ku baaba'deen meesha la cows weynaad ku baaba'deen waxaad ku baaba'deen meesha la yidhaahdo galcadaad ku baaba'deen waxaad ku baaba'deen meel kasta oo xasan gurguurte oo ciidan geeyaad ku baaba'deen wax danahoo idinkugu jira ma leh dhaqaale kama heshaan diin la-aan waa tihiinoo waxa weeye diintiinniyaad ka tagteen dadkii miyaad dhaafteen kuwa dhintay waaba tageen inta nool waxaan leennahay caano daatay dabadoodaa la qartaa ka soo laabta ilaahay u soo laabta toobadu waa furan tahay soo laabta intii aan gacanta mujaahidiintiinu gaarin intii aadnaan aakhiradiinna aadnaan seegin adduunyadiinna aadnaan seegin wiilashana saasaan ugu baaqaynaa ka soo laabtaan leennahay kuwa dhex fafadhiya oo- oo oo- oo murtidiinta ugu waaweyn oo wasiirada leh oo xildhibaanada lehna waxaan leennahay haddaadnaan ka imaanin kuraasta aad ku fadhidaan iyo meelaha aad ku dhuumaalaysanaydaan hadday yihin madaxtooye hadday yihin baarlamaanka meelaha aad ku sheegtaan insha allahu tacaala biidni illahi alkariim annaga idinkugu imaanayna kasoo laabtaan leenahay gacan kale ma safursan doontaan cid kale idin soo aadi maydo waa ilaahay aad ka furateen Een, ilaahay diinkiisana qofkii ka baxa wax u gargaara oo gargaaro kara ma leh annaga gargaaraheennu waa allah adinkana gargaarihiinnu kollaytaba waa turaam trump marka waxba idinka celi maayo soo laabtaan leenahay intaasaan ku baaqaynaa wixii aan qaadnay oon ilaahay hortii ka qaadnay aan ka run sheegno yaannaan ka been sheegin qowlkana aan ficilku darno nafta aan bixinno aan maalka bixinno aan annagu furumaha tagno aan ka hormarno walaalaheenna mujaahidiinta ee aad aragteen caana maalka iyo midho dhalka iyo waxa weeye kala damnayntii amniga aan ku helnay waxa weeye dhiiggooda aan ku helnay intaas aan kaalmayno kana kaalmayno cadowga sidaasaan dadka meeshaan jooga leeyahay waxaan rabaa inaan caddeeyo bayaanka uu akhriyey naqiibku waa bayaankii aan ku heshiinay oon ka soo saarnay shirka labada maalmood noo socday insha allahu tacaala inaan dhaqan gelinnana waa rajaynaynaa ilaahayna waxaan ka codsanayna inuu noo fududeeyo waxaan leenahay waxaan duulaan ka nahay oo aan caddaynaynaa inaan gaalada iyo waxa ay wado iyo dhaqamada guracan oo oo mugtaa laga soo waariday ee, gaalada iyo murtadiintu ay isku waafaqsan yihiin inaan beri kana caddaynayna ha isku soo dayinina ilaahay kitaabkiisaan qaadanay awal baan ku dhalannay inaan ku dhaqannaan diyaar u nahay inaan isku xukunnaan ku ballannay waxaan u dhalannay beesha habargidira u fadhisa meeshaan annaga waxaa garab iyo mus- walaal noo ah muslimiinta gaalo iyo wixii dhaqan lale iyo wixii shaqo ku leh cidday rabaan ha u dhasheen beryankana waxaan caddaynaynaa bayaanka meesha ku qoran inaan qorannay oon ku heshiinay annagoo ergo badan ka kooban oo dad aad u fara badan baa hoolka fadhiya dadkaas ku fadhino qof walboo naga midi mas-uuliyadda saaran ilaahay hortiisuu ka qaaday iyo dayicna leen inaan ka beri noqonno gaal iyo murtad iyo munaafiq inaan ka beri noqonno diyaarun tawxiidka ha nagu na waafajiyo diinkiisa ilaahay macnaha kor yeelo ilaahay isagaa ballan qaaday wixii ilaahay ballan qaaday ilaahay ballanta kama baxo waana aragnay annaga waana ku soo duulay kor iyo hoosaa meel ka soo weeraray wixii dhammayna waxay ku baabi'een muddo yar oo kooban ilaahay baa baabi'iyey subxaanahu wa tacaala muddo yaroo koobana ilaahay ku baabi'iyey waxay noqdeen wixii ay wadeen iyo makrigoodii iyo dhagartoodii iyo maalkoodii ay soo aruuriyeen sidii ilaahayba u sheegay maalkooday ku bixinayaan inay ilaahay kitaabkiisa ku dumiyaan waana ku bixi doonaana ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala aakhirka u dambeeya insha allah iyo waxay la kulmi doonaan iyo qoomam sidii la kulmeen waan aragnay aayaddii qur'aanka oo ilaahay nugula had- nagu- noo sheegay oo hadlaysa la kulan Een, sidii u shaqaynaysa ilaahay noogu sheegay annaga waa maqli jirnay sidaan qur'aanku uu u hadlaayey oo nalaku tafsiiray waxaan u aragnay iyadoo shaqayday oo ilaahay sidii u- noo- u shaqaysayaan aragnay subxaana wa tacaala Ee, beesha madarkiciis yaanan ka cajisin inaan ninka la yidhaahdo kitaabka nala kama laha ilaahay baa na siiyey ilaahay baa na fahamsiiyey ilaahay baa na baray ilaahay baa cadowga maanta waxaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka qolaa maanta waxay u sacyinaysaa inay ilaahay kitaabkiisa dumiyaan annaguna waxaan u sacyinaynaa eh, ayaga macnaha cagsigooda inaan ilaahay kitaabkiisa inaan wax ka kor yeelno gacanta midigta ku qaadno ilaahi subxaanahu wa tacala waxaan ka codsanaynaa inuuna waafajiyo meesha dariiqa mustaqiimka ah oo isagu raalli ka yahay waxaan balaayo idinku haysta duurka geedaha idinku ceshanaya inta ka soo laabataan ilaahay u toba keentaan kitaabkiisa ku dhaqma qof alla qofkii yidhaha kitaabka ilahi lagu dhaqmaa walaal idiin ah qofkii ku dhaqmaaya walaal idiin ah qofkii tadbiiqinaya walaal idiin ah qofka dhahaya kuma dhaqmi kar- kitaabka kuma dhaqmi karne meel naga dhigana cadowgeenna waa cadowga ilahina waa beesha aan ka dhaalnay oo madarkicis waxaan ugu baaqaynaa oon u sheegaynaa qoryo naar u goran ha noqonina oo ilaahay u tooba keena oo ilaahay kitaabkiisa qaata oo cadowga ilaahay ka soo hara war cadowga ilaahay ka soo hara oo maalin kasta adinkoo adduunna seegay aakhirana seegay oo madaxii xuunta isku kiin burburay ee, naftu ninkale idinka dhacday waa hore oo wax idin qaadaayo wax idin duubayo wax idin dayactira midna aan lahayn meel geeda dhex hortooda yaan baala idinku fiicnaan idin lahayn adigoo kitaabka ilaahay duulaan ku ah kitaabka ilaahay kuma duuli kartaan waxba kama bedeli kartaan waxba kama qaban kartaan annaga beesha madarkicis haddaan nahay waxaan qaadanay ku dhaqanka shareecada islaamka awalna waan ku dhalannay gacanta midigtaa madaxa korkiisu noo saaray insha allahu tacaala qof kasta oo isku daya inuu inuu dumiyana inaan asaga duminaan diyaar u nahay inaan asaga duminaan diyaar u nahay ilaahay hortiisaan ku ballannay haddana muslimiinta hortoodan ka- ka ballamaynaa wixii muslimiinana dhegaysanayaan u sheegaynaa waa tahay kelimaadkii ayaana ku guda jirnaa ee kulanka beesha madarkicis hiraab markana cododka aad maqli doontaan waxa ay kala yihiin nabadoon xuseen rooble afrax waxaa xigi doona nabadoon axmed tuuxow waxaa sidoo kale noo xigi doona nabadoon bashiir muuse iyo sidoo kale nabadoon maxamed xasan maxamuud ilaahay baan uga mahadinaynaa bacdallaahi walaayada mudug dadka ahalka ah oo macnaha deegaankan ahalka u ah oo la yidhaahdo beelaha madarka cisbeel ka mid a ay nagu soo dhoweyday runtii aad iyo aad baan uga mahadinaynaa meeshaan waxaan isugu nimid aayaheenna iyo dadnimadeenna inaan uga tashanno oo aan mataqaana isla qaadanno ku dhaqanka shareecada islaamka aan isla qaadanno Een, markaan intaa ku heshiina waxaan isla qaadannay inaan islaax baynannaas haddana ka samayno dadkii walaalaheen ahay oo meelaha la dhihi jiray waa isdilayaan ayagana sidaasoo kale alxamdulilaah ilaahay baan ku mahadinaynaa wax la yidhaahdo alwalaa walbara aan ka qaadanno aan iska dhicinno diinta ilaahayna aan difaacanno sidaas ayaan ku heshiinay akhwaanii fillaah ilaahay baan mahadinaynaa dadka islaamka ilaahay baa mawla u ah ilaahay baa gargaaro u ah ilaahay baana ku heela annaguna waxaan qaadannay inaan kitaabka u heelinno mujaahidiinta go- een, jihaadka inaan garab istaagno cadowgana aan iska difaacno sidaasaan wada qaadanna ilaahayna hanagu hanuuniyo waxaa kaloon baaqu diraynaa dadka madarkicis la yidhaahdo oo mataqaanaa diinta ku soo duulay oo lasoo dirsaday waxa weeye runtii waxaa lay nimaan dhul marinu dhaayo ma leh hadda een, caadoo kale ninkii arkay ayaa wax ka sheegi kara nin kale wax kama sheegi karo wiilashii tegey oo uu gurguurta keenay mid walba bac- bacguduudaa kor saaran hadda ilaa yowmuna haada bacguduudaa kor saaran cid ka warqabta ninkii keenay war kama hayo mid walbaa meeshii lagu dilow yaal mid walbaa meeshii lagu dilay ow yaal bacguduud ku saaranta dan ma ahan adoo ilaahay diinkiisa ku soo duulay haddana meel xun yaalla dhibaato kaaga dan lama aakhirana way ka daranta waxaan leeyahay ha laga waantoomo ha laga soo hoydaan leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، إلهي سبحانه وتعالى توفيق أنا وافجي آه، ماشان وعاد أركيسان وجوه كلا بدلا أو موقنيسا شر بان أفردين مالمهان بيش اللي يرادوا مدركع السراب أما سيد الله يقان هبر قدر waxaan rabaa warkayga inaan soo koo koobo oon meelo yar taataabto ciddii maqli jirtay habar gidir ama madar kicis gobollada dhexe way isku dilaan ama mudug waa ku dirireen maanta waa midoobeen oo gaalay rabaan inay dilaan ee ma raban inay ayagu isdilaan maanta inay ayagu isdilaan way ka tanasulaan war sidaa ma ku ballan annaga maanta waxaan u midownay inaan gaal dilno inaan walaalkeen dhiiggiisa daadin maanta ka bacdi insha allah haddii ilaahay idmo haddaad maqli jirteen gaaloy madar kicis aad isku dirsan jirteen ilaahay kitaabkiisay qaateen jahaadkay hor u soo abaabuleynayna dib ugu laabteen waana idin dili doonaan insha allah haddii ilaahay idmo intaa markaan taa uga gudbo waxaan farxad leh oo maanta aad iyo aad ugu faraxsanna haddaan nahay beesha habargidir ama madar kicis in maanta hal maskax iyo hal naqiib iyo hal mas-uul iyo hal waali aan ka amar qaadanayno ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala innagoo maanta hal hoggaan leh ayaan waxaan rabnaa hoggaankeennuna waa midkii shareecada islaamka nagu maamulahayay naguna dhaqahayay gaaladana amarkiisa aan ku dilayna iyo amarkii alle subxaana wa tacaala waxaanan rabnaa inaan dilno gaal iyo gaal raac waxaan ku heshiinay midka murtadka iyo midka mushriga dhammaanba inaan bara'a ka qaadanno bal ogaada kii islahaa maanta inta meela wax ka soo raadsata berriha lagaa ergeeyo ilaa aa kitaabka ilaahay qaadanayso qoorta inaan kaa goynaa ballanteenna ta biidni illaahi alkariim annagana waxaan qaadanay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam beeshan habargidir in badan in badan waxaa lalahay samanadan jihaadka way ka gaabiyeen maanta soo jihaadkii diyaaru ma nihin insha allah annaguna waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay odayaashii raayadii tawxiidka iyo kitaabka ilaahay baan sidnaa adnagana walaayadii baan hor taagan annaguna adinkaan idin hor taagannahay waana iska garab diriraynaa cadowgana jiidahay baan ka ilashan doonaa insha allah haddii ilaahay idmo habargedanayso diyaaruma nihin annagana waa ballanqaadna ilaahu markhaati ka ah qofkii hadhowta ka bixi doono haddeer carar annaga haddaan habargedirnaa ballantaasaan qaadanay nin walba raayadiisa iyo kitaabkiisa iyo qorigiisaa soo qaad gaaladaas iyo gaalraacan aan iska dhicino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waxaan aslaaxinnay dhexdeenna xumaanaha ah iyo dabeecadaha inaan habargidir isku darno beesha habargidir ee heer madar kicis marka hore waa midaynay markaan midaynana waxaa noo soo baxday inaan qaadanno shir ballaaran oo ku dhaqanka diinta islaamka aan uga tashanayno intaasaan haddana isla qaadanay shirkaas laba maalmoodoo socday iyo habeenadii ku dhex jiray waana aan ku heshiinay waxaanaan ku heshiinay inaan ka soo hirno murtadiinta gaalada cadowga diindiidka intaas inaan ka soo harno aanna u soo harno kitaabka islaamka iyo weynaynta diinta islaamka inaan ku dhaqanno waxaan marka ummadda u sheegaynaa qofku hadduu ogaan lahay diinta islaamka macaanideeda hadduu ogaan lahay dhibyaradeeda wax ku dhacaya ma leh wax gabar dilaya ma leh wax baabuur furanaya ma leh wax hantidaada kugu haysta ma leh wax kugu soo dheelmanaya ma leh diinta islaamku waa nabadgelyo nabadgelyaan ku haysannaa walaalaheenna aan war u hayn oo maanta dad kale iyo gacmo kale iyo gaalo kale inay ku hoos noolaadaan raba waxaan leenahay ha nugu daydeen marka hore yaysan diinta ka bixin ilaahay ha ka baqeen sida aan ku noolnahay oo meesha kitaabka alla ka shaqeeyo looga nool yahaana ha soo daawadeen annaguna waxaan qaadannay haddaan daaskaas beesha habargii ee reer madar kicisnahay marka hore xumaanihii dhexdeenna iyo dalkeenna hayaan dhammaynay waa midownay inaan kitaabka ku midownana waa ku heshiinay waxaan u baaqaynaa walaalahay ay ka maqan tahay oo maanta inta aan haysanno macaanidaa iyo nabadgelyadaa iyo kitaabku dhaqankaa inta aan haysan ilaahay baan u baryaynaa ha soo galeen diinta islaamka ha ku dhaqmeen dhibka ha iska daayeen gaalada ay ka daba ordayaan hadde waxay noo taha ma leh mar haddii ay maanta maraydo gaaladii inay dekadahayagii ku gorgortanto oo midaan midaan inta iska diido tanqaado lagu baryayo ee uu haddana diidayo saw rabo yeelayo meesha soomaalidu maray waad u jeedtaa ninkii caqli leh oo islaam ah oo allihii alla yahay gaalada waxba nagalama dhexeeyaan waxaa la yidhi meel haddii uu danaf maro doodu kuma harin hadduu dab marana waxaa la yidhi damal kuma harin waxaan u malaynayaa intaani waa habargedir oo isu timid sida la uu soo sheegay naqiibkeennu tobankii qodob oo naqiibku uu soo aqriyey ayaan ku heshiinay haddaan nahay beelaha habargedir waxaan isku ognahay oon ku ballannay oon ku heshiinay diinta islaamka inaan ku dhaqanno gabagabadii ayaan ku soo dhowaannay markanna waxaan soo gudbin doonnaa tix gabaya oo shirkaasi uu ka tiriyey abwaan sheekeeye markay hugantay dunidiya huuraalihii gaal inta hoos u wada shiray hiddidiilka beentaa nagu soo hujuumeen ee haw la soo diray haw waa taqaaniin malehe jenaraal haw hubka nimankii qaatoo ku haliilayaan nahay aaway haybadeennii maxaa hoos idiin dhigay waa fahmi kartee meeshaas ciladdan sheegayaa ku jirta adinkays hagraayee hawsha ma u dareedhaan haaweyda gaalada horay ma ugu yaacdaan hoyska ay degaan iyo harka maa ku dumidaan halbowlaha wadnaha iyo halista maa ka dooxdaan habhableyda feeraha hoote maa ka gelidaan markay horay u yaacaan hareer maa ka raacdaan haadunkooda cararaa halhal maa u qabataan ayagoo haboolaqa hubka maa ka furataan nin holaa helaayee libinta ma u horseedaan nin kastoo kufriga ciidan iyo calaf u doonaaba isagoo calaacalahayoy calowdan laabtiisa halkaad caawa joogtoo kalow ciiro leeyahay xasanow cataw waa waxaad caado u lahaad gaalada cariifta la horgay ceebta kagu raagtay in shabaab ciddii soo galeen cududna loo waayey oo ay raggaagii cuneen caalamka u sheego caad iyo waxay nagu dileen cirifyadii sii dheh calooshay na gooyeen sidii cadow shisheeyaa dheh camaariya waxay naga eryeen ceelkii bacadweyn dheh cusbadii xildhibi waa horay naga carrawsheen dheh wisil baa cadceeddeeda bari looga caradaa dheh carradii iyo dhulkii oo dhammay nagu camiimeen dheh cagta mariye ceeldheer kuwii ciidanka ahay dheh carankooda waxuu daadsan yahay cirifka xeedood dheh cad baruura iyo waxay noqdeen coodi iyo jiir dheh waxaa loo cantuugaa sidii caano darareed dheh aniguna cabsiya waxaan qabaa caro ilaahay dheh anoo ciidankoodu dilo ciidda la egeeyey oo aan cadaabtii galaan ku calwasaadaa dheh haddaysan ka toobadkeenin waxaan u rajaynaa cadaabka sida aan ugu yo-anayno inuu u galo kuna dhinto oo muslimiinta gacantooda ilaahay ku halaago markaan arkay inuu gaaladii sida uu taageersan yahay iyo sida ugu sii socdo saasaan ula dardaarmo waxaan idhi intaas u sheego ilaa ka ahli maydadow ayagiiaad u gacan hoorsay weli alle war idaacad b b c iyo v o a sheegeen oo midna ingiriis u shaqaydo midna u shaqaydo maraykan yaan lagu xirran isagoo guniya lacag rabiya gowska wuxuu saaro wuxuu goolateeyo kufriga garab istaagaaba waa kaas gurgur tabacidlow gucasho oo yaah gacan hoorsigii iyo lawaa googo ow rabay gaaladii waxay uga tageen gayro dhaxameede sidaasuu go'doon ugu jiraa galabya waageeda gadgadoonka goob xaarashada geed ismarintoodii isgoodaadin baanbaana iyo gulufkii duulaanka hadba waxay gawaan meel xidlaa godad ka xaartaanba goobta la isku reygalo markay gugacdo baaruuddu weligoodba guul kama helaan gaala raacyadu waxaa loo gumaadaa sidii goosan weer helay waxay galabsadeen aan barkood idin guddoonsiiye cali jayta guuxii dhigyo gaabsayo carariyey shataqayna iilkiiyo godkii aakhirow galaye xasan tuuragaalkii rag baa gowracoo dilay isagoo xibnihii qaar go-aa guudka loo dhigayo haddaan guul lahay bixinna waa guri cadaabeeda garaalaawihii shaah macdaa geedi soo raray isagana rag baa gumuc la helay gooyey feeraha ah meydkiina gallayr baa iska cuna galabyo waageeda ayagoo gacmaha sayrayoo waayey gacalkoodii oo gaadiidkii laga reebtay iyo gaari waxii yaallay waatay gadaal ugu noqdeen golihii ceebaada waxba hadalkuyuu ila gudmina waxaan ku soo gaabshay geesiyada islaamku warkan geliya laatiin insha allaahu guusheenniyaa goor dhow noo iman ha yeeshee go-aan bay rabtaa gunad caqiida ah inta owgeyiga aan lahayn cadow ku guulayo gogol lagu nagaadiya ma jiro guri la seexdaa gamuunka iyo gaashaanka iyo gamaska noo qaada intay gaalo noo tali lahayd geeri doorbiday
gebagabadii ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay iyo kulankii weynaa ee beesha habargidir ay ku qabsatay deegaanka jowle markanna waxaad maqli doontaan kelimad muhiim ah oo dardaaran u badan oo kulankaasi dhammaadkiisa uu ka jeediyey sheekh xasan abuuxamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug bismillahi alxamdulilahi rabbialcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin sala allahu wasalam wabaarak calaa muxamedin waaalihi wasalam ajmaciin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu jasaakum allahu khayran awalan allah tabaaraka wa tacala aan mahad celinaynaa nimcadiisa faraha badan ee uuna siiyey ee aynaan koobi karin haddaan tirtirinno maanta oo dhan humma waan u mahad celinaynaa qaraabada qabaa'isha ka kooban ee madarkicis ee shirkan qabsaday labada maalmood socday oo bayaankiisa aad arkayseen meesha laga akhriyey runtii waan u mahad celinaynaa habargidir oo u kulansan wargobonnimadeennii iyo dadnimadeennii ilaahay kitaabkiisa aan kor yeelno intay u kulmeen haddana go'aammada aad arkayseen soo saaray waxaan isleeyahay waa guul muslin iyo gaal jabkiis waxaan rajaynaha insha allahu tacaalaa midnimada aad gaarteen inay horseeddo cadog badanu markuu magaciinna maqlaba inuu iska cararo iska tago ewal moogtaa waa iska kala maqmaqneedeenoo laakiin mar maantay haddii maskaxdiinna aad kulmiseen kuna ballanteen maalkiinna iyo muruqiinnaba inaad kulmisaanood maanta meesha aad soo gaarsiisaan ka sii waddaan ilaahay kitaabkiisana ku kor yeeshaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa cadow badan inay dhaawacdo intaadanba gaarin adinku insha allahu tacaala annagu waa soo dhowaynaynaa shirkii aad qabateen iyo qodobadii ka soo baxay waa soo dhowaynaynaa kor baanu qaadaynaa insha allahu tacaala waan inla qaadaynaa waxaan leenahay allah tabaaraka wa tacaalaa miisaanka xasanaadka ha inin saaro abaalkiinna ha gudo wixii aad sula timideena tala ahaa insha allahu tacaalaa baaqiinnu annaga xaggeenna wixii ku aadan ee kaabaaya go'aammada aad qaadateen kaabaaya diyaar baanuna waxaan leenahay dadka gumoobay ee gaalada u gacan galay ee awrka ugaareed noqday ee diintoodii ka lumay ee dadnimadoodii ka lumay ee deegaankoodii ma garanaysaa waxaan la oqoon ku beddeshay waxaan leenahay diintiina u soo laabta dalkiina waa inin baahan yahay ku soo laabta ilaahay u toobadkeenaan leenahay waxaan ballan qaadaynaa raggan qabiilka ah iyo inta lamidka ahba dadka ay soo reebaan cadowga ay ka soo reebaan annaguna inaan soo dhowayno markhaati ka noqonno toobadooda ilaahu ka aqbalna dhahna weliba waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqdo kii dunuubtiinna ilaahay ku dhaafo waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid mirihiisa ay gurtaan in joogto iyo in maqanba mid ay miraheeda gurato insha allahu tacaalaa talada aad gaarteen tala macno leh oo miraheeda owlaaddiinnu gurato oo kuwo kaleoo naga dambeeya ha gurtaan aan rajaynaynaa inay dhasho insha allahu tacaalaa waxaan rabaa inaan tilmaamo dadku haddaysan wax kale xataa fiirin keliya ha la fiiriyo dhulka ilaahay kitaabkiisa ou ka dhaqan galay hooska shareecada ummadda harsanayso oo xukun tegayso maxaakiimtii islaamiga ahayd iyo meelaha kitaabka ilaahay uusan ka talin dastuurka loo hoos joogo nimankan shayaadiinta hoostooda ah bal fiiriya waxaad fiirisaan gabar la kufsada ma leh guri la kala dhaca ma leh hanti la kala qaata ma leh ummadda waxaa waaye qofka qof wax ku sheegato run iyo been waxay noqotaba ama ha malaysa ama se ha noqotee kitaabkaas ilaahay ayaa lagu kala baxaa gaaladu goormay naga raalli noqonaysaa goormay naga leexanaysaa inay na disho na dabandaabiyeyso na dumiso deeqeenna qaadato goormay daynaysaa waxay daynaysaa waxaa ayadu qusacbilaadka ah ee ay diinka ka dhigatay markaan annaguna ku qanacno waxay daynaysaa markay garbaduub noo xirto ay diinteenna naga saarto allah baa noo sheegay tabaaraka wa tacaala walaa yasaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarduukum can diinikum ma arkaysaa gaaladu raalli inkama noqonayso ilaa ma garanaysaa ay inka celiyaan ama ay inku qanciyaan waxa ayagu ay wax ka dhigteen ma arkaysaa walan tardaa canka alyahuudu walanasaara xataa tatabica millatahum allah baa noo sheegay dhanka kale xaa yaallihi mujaahidiintu waxay rabaan yaa xataa yucdu ljisyata can yaddin wahum saaqiruun mujaahidiintu halkaasay u socdaan adinkuna hadda galabta taad qaadateen waa taasoo maa wax kale miyaad qaadateen yaa ilaa ma garanaysaa jisye ay gaaladu bixiso in ma og tahay madaxa la guro waa mid waa dariiqi mujaahidiintu horey u qaateen oo ilaahay amray adinkuna galabta aad qaadateen insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad adinkoo jilibjilib iyo qaybqayb raayadiinna u wato safka jihaadka aad ka qayb noqon doontaan ewelna waa ku jirteen taariikhdana ma og tahay qolaba waxbay ku leedahay xoogoo meel dhaxaa biyuhu ka calweyne taariikhda habargidir waa la yaqaani ma ogta wax oo ma ahan oo la iska dhexdhahaayo maa waxa anagu iska dhexdheheenna maa marka ilaahay baa ku mahadsan inan garansiiyey inan xusiysiiyey war aan soo ceshanno gobonnimadeenna iyo dadnimadeenna iyo taariikhda wixii aan ku lehay hogaamintii aan ku lahaynay kitaabka ilaahay aan soo ceshanno allihii in waafajiyana waan uga mahad celinaynaa adinkana waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran dadka inaan cayminno oon soo celinno dadaalkeeda aan galno insha allahu tacaala waaba ku ballannay ciddii naga diidana haddee ayada warkeeda waa meelaan dhignay jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu